culimada iyo ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi oo ka hadlay isbeddelka dhanka dowladda cusub ee ka dhalatay soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisuba ay dib u hagaajin doonaan xiriirka ganacsi ee labada dal ee soomaaliya iyo kenya kaas oo xumaa sannadihii lasoo dhaafay sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah guddiga ganacsatada soomaalida ee kenya ayaa rajada ay ka qabaan dowladda cusub waxa uu uga warramay waryaheena nairobi khadar maxamuud xareed bismillah alxamdulilah wasalaatu salaamu calaa rasuuliillah awalan waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay ilaahay subxaanah watacaala xilka allaha kuu asturo hawshana allaha kuu fududeeyo waxa weeye qofka markii jaga loo dhiibo waa qof mindi saawira lagu gowracayo ilahay ha kuu fududeeyo intaa kadib runtii soomaaliya iyo kenya ilaahay baa isku garab abuuray shacbiga soomaaliyeedna kenya qayb ka mida weeyo labada dhinacbana shacabkii baa degan baryihii ugu dambeeyeyna waxaa saameyn ku yeeshay siyaasaadka dowladda dowladaha ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigiibay ku yeesheen isu socodkiibay ku yeesheen caafimaadkii iyo isbitaaladiibay ku yeesheen maxaanku idhaahdaa waxyaaba badan qoysaskii iyo caruurihii bay ku yeesheen halkaana soomaali badan oo malaayiina ayaa degan oo qaar u dhashay iyo qaar yimid iyo qaar ka shaqaysta nooc walba leh marka inuu xidhiirkaasi soo noolaado oo xidhiir wanaagsan oo sharaf leh oo labada dalba mid walba midka kale qiimaysan yahay arrintaa aada iyo aad bay muhiim u tahay inay labada dal isu soo dhowaadaan sababtoo a kullama ay kala fogaadaan dhibku shacabkuunbuu gaaraya waxaan garanaynaa dad xanuunsanaa oo reerahooda u tegi kari waaye oo ama xaggan imaan waaye ama xaggan imaan waaye marka runtii waxaan is leenahay rajo fiican ayaa abuurantay oo isu soo dhowaanshaha labada dal iyo labada shacab ku wajahan ganacsatada iyo culummada ku nool nairobi sidee u arkaan isbeddelka ka dhacay soomaaliya waan soo dhoweynaynaa isbeddelkaas saa darteed baa insha allah waxaan qaban doonaa axaddan soo socota xaflad weyn oo maaragtay maaragtay madaxweynaha lagu soo dhoweynayo loogu ducaynayo lagulana talinayo loogu naseexaynayo addiinu nasiixa ayaan qabanayna insha allahu tacaala dee anagu haddaanu ama culimmadii ama ganacsatadiina mar walba waxaan u taagannahay ummadda soomaaliyeed wixii wax ku qabsoomaya inaan aan ka qabanno waad ogay doorkii doorkan ka horreeya waa tii aanu suuqa waaheen ee hargeysa ka gubtay aanu u ururinay waxaa ka horreysay tii kelelka waxaa ka horreysay tii marka dadka reer kenya ee waxgaradka mar walba ummadda soomaaliyeed danahooda iyo wixii soo kordha dad la nool oo wax ka qabto wey marka tanna qodobadii unbay ka mid tahay insha allahu tacaala maadaama meeshan ganacsi badan oo soomaaliya uu yaallo oo soomaali badanna ay ku nooshahay muxuu yahay doorka idin kaga aadan in soomaaliya ay dib u hagaagto oo dowlad xooggan oo shaqaysa ay yeelato aada bay muhiim u tahay arrintaa iyadaa saad ogtihiin waddankan waxaa ku nool dad konton milyan kor u dhaafay runtii dadka soomaaliyeedna saad la socotaan waa dad ganacsiga caan ku ah oo maaragtay aada iyo aad xirfadda ganacsiga ugu wanaagsan runtii waxaa muhiima in ganacsigii dib loo soo celiyo in la abuuro xarumo kastam oo badaacadu ay soomaaliya ka soo geli karto oo runtii meelo badan bay ka timaadaa suuq weyn ba halkan ku yaala oo dadka soomaaliyeed ee soomaaliya ku nool ay ka faa'iidaysan karaan marka kastama in la sameeyo in la furo xuduudaha borderska khaasatan dhinaca maaragtay ganacsiga iyo isu socodka waa kenya soomaaliya haddaad fiiriso khaasatan gobolka north eastern waxaad arkaysaa laba reer oo reerkiina halkan degan yahay ama nin laba xaasloo labadii dhinaca xadka labadiis reer u kala degan yihin ama carruurtiina halkan degan yihin ama xoolihii halkan daaqayaan marka roobku da-aan xagga kale usoo wareegayaan iyo suuqii weynaaba marka rajo xoogla waxaan ka qabnaa inay bilaabayso arintaasi wanaag isu soo dhowaansho arrimaha siyaasadda anagu shacab haddaan nahay dan kama lihin ama shaqo kuma lihin taa dowladahay u taallaa siday u macaamili lahaayeen laakiin ka shacab ahaan iyo ka ganacsato ahaan iyo ka culimo ahaan badqabka iyo wanaagga wadamada dariska ah waa muhiim waana tii uu kambeynka ku galay madaxweyne xasan sheekh uu lahaa soomaali wada heshiisa dunidana heshiis laah marka in dunidana heshiis lala ahaado runtii waa wax aada iyo aad dalka iyo dadka u wanaagsan ma jiraan talooyin aad u jeedinaysaan madaxweynaha cusub ee dowladda soomaaliya ha way jiraan way badan yihiin talooyinku laakiin ko iyo laba haddaan dhaho hadda marka ugu horreysa madaxweynaha waxaan kula dardaarmaynaa inuu ilaahay uga boqo xilkaas laba waxaan leenahay dowladda aad soo dhisayso ha noqoto dowlad taya leh yaysan noqonin dowlad ku dhisan xisbiyo iyo isgaashaan buuraysi iyo hebel baa abaal igu lahaa aysan noqonin oo ay noqoto dowlad lagu soo dhisay dad mudan u qalma awooddeedii iyo akhlaaqdeedii iyo aqoonteedii leh inuu soo dhiso xilalkan baryahan socda ee la qaybinayo ma aha xil madaxweynuu leeyahay waa xil dadka soomaaliyeed leeyihin dadka soomaaliyed marka waxay mudan yihiin in la hor keeno dad taya leh oo maaragtay waxaan kaloo kula dardaarmaynaa madaxweynaha inuu wanaajiyo xiriirka labada dal waxaan kula dardaarmaynaa ballanqaadyadii uu sameeyey inuu fuliyo dhammaantood madaxweynuhu horeyna madaxweynuhu u soo noqday waana oday soomaaliyeed oo aqoon iyo da iyo khibrad isku darsaday waxaan isleeyahay doorkan wixii khalade hore u galayna uu garanayaa isagaa garanaya annagu ma garanayno marka wixii horey u khaldamayna inuu hadda saxo waxaan isleeyahay fursad weyn oo madaxweynuhu uu dalka iyo dadka wax ugu qaban karo ayuu maanta haystaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuusan ka ilduufin fursadda iyada ah kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah guddiga ganacsatada soomaalida ee kenya nairobi ayuu ugu warramay wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed